shirka golaha sare ee mashruuca nabadgelyada jubbaland ayaa waxaa si wadajira u shir gudoomiyey wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka jubbaland yuusuf xuseen cismaan iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac waxaana uu ka qabsoomay gudaha magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland kulanka intiisa badan waxaa looga hadlay habsami u socodka barnaamijka nabadgelyada deegaanada jubbaland waxaana xoogga lagu saaray sar u qaadidda amniga cadaaladda iyo wacyigelinta bulshada kaas oo iska kaashanayaan qaar ka mid ah wasaaradaha jubbaland iyo hay-adda iom shirka sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa wasaaradda haweenka jubbaland agaasimiyaasha qaar ka mid a wasaaradaha jubbaland maamulka gobolka jubbada hoose madaxa mashruuca nabadgelyada ee hay-adda i o m iyo weliba mas-uuliyiin kaleeto oo ka tirsan maamulka jubbaland markii uu soo idlaaday kulanka waxaa warbaahinta si wadajira ula hadlay wasiirka wasaaradda amniga gudaha jubbaland iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland waxyaalihii laga wada hadlay ka mid ahaa sidii loogu amniga kor loogu qaadi lahaa looga faa'iidaysan lahaa amniga waayo haddaan amni jirin nolol ma jirto caafimaad ma jiro waxbarasho ma jirto waxaan ku idhahdaa ganacsi ma jiro marka amnigaas in amniga kor loo qaado runtii dadka amniga ka shaqaynayo aqoontooda in maxaan ku idhahdaa kor loo qaado la sameeyo communitiyo la shaqeeya booliiska oo community booliisa qodob qodobkaasuu ahaa qodobka labaad wuxuu ahaa in cadaaladda dadku hadduusan garsoor lahayn oosan cadaalad lahayn oo hay-adihii amniga xataa meel ay waxgeeyaan ma laha in markaa cadaaladda la dhiso garsoorka la dhiso kor loo qaado garsoorka iyo cadaaladda intaba si dadka ay u helaan meel lagu kala saaro markay ay isqabtaan arrintaasna waxay ahayd waxyaalaha aan aad uga wada hadalnay maxaa yeelay dadka hadduusan cadaalad helin ayada lafteeda waxay noqonaysaa in dadku ay isqashaan sidii waraabihii oo kale ay dadka iscunaan marka dadka maxaan ku idhahdaa in cadaaladana kor loo qaado qodobka saddexaad wuxuu ahaa dadka in lagu cadigeliyo oo dadku maxaan ku idhahdaaye waxa dhibaatada ku ah iyo waxa wanaagga u ah intaba loo howlaha amniga cadaaladda garsoorka xaquulinsaanka warfaafinta sidii hawshaas mataqaanaa ee loo qaban lahaa ayaa laga hadlay wuxuuna ku dhammaaday si guul ah in la isla garaabay wixii hallaabay oo hore oo wakhtigeedu aan la qabsoomin haddana laisku dhiirigeliyey sidii wax loo qaban lahaa iyadaoo jadwal cad oo lagu shaqeeyo hadda lagu heshiiyey oo ka bilaabanaya saacaddan waxaa kaloo laisla gaaray in bil kasta warbixin laisugu yimaado saddexdii biloodna ribood laisugu yimaado shirweyne la qabto lixdii biloodoo kastana mataqaanaa laisugu yimaado shir si wixii qabsoomay laisugu booriyo wixii dambe oo mataqaanaa harayna loo toosiyo sidii loo qaban lahaa marka sidaas ku saabsanaa